barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo internetka ood caalamkao dhan nagala socotaan v o a somali com
waa duhur salaaso ah bisha februarina ay tahay siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cidle nuur iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadkii ku barakacay abaartii labadii kun iyo koob iyo tobankii ka dhacday soomaaliya haatan wuxuu muqdisho ka furtay goob timaha lagu jaro oo qoyskiisa uu ka biiliyo yow wallaahi maasha allah tanjiraha aada u fiican yahay dhallinyaradu kolley tahriibto waxaa ka fiican qofku inuu horta noloshiisa inuu maareyn karo waxaa muhiim ah inuu aamino horta xooggiis inuu ku shaqaysan karo sidoo kale waxaan idiin haynaa isticmaalka baraha isgaadhsiinta bulshada oo sare u kacay dadka isticmaala ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiya maxay ahayd dadkiina yood kala dheertihiin ayaad saaca saacad ula soconaysaa waxyaalo badan oo dee telefoon iyo maxay ahayd bahladii fooneeyaashii iyo adayaad awal isticmaali jiray haddase whatsapkaad kala isticmaalaysaa facebookaad ka isticmaalaysaa iimoodii baad ka isticmaalsaa wax badan baad reerkiina haddaad ka fog tahay haddii asxaabaad ka fog tahay faamiga cid kastaba dhinacii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka maqnayn
ciidiyo dhulkeeniyo weli carada kumaan arag ciidaan dumarba kula simo
heestaas mursal muuse uu ku luuqaynayo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba goordhow ayaad ka bogan doontaan marka horese kusoo dhawaada qodobo ka mida warkii dunida
saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa sheegay in qarax ka dhashay baabuur lagu xidhay waxyaabaha qaraxa uu hal qof ku dhintay magaalada muqdisho aroornimadii hore ee salaasada maanta warar laga soo xiganayo ilaha amaba hay-adaha ammaanka ayaa sheegaya in qof dhintay islamarkaana ay dad kale ku dhaawacmeen qaraxaasi qaraxa ayaa ka dhacay degmada waaberi ee dhinaca waqooyi ka xigta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi hase yeeshee qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka dhaca magaalada muqdisho ayaa inta badan waxaa sheegtaa ururka al-shabaab isniintii ayaa afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladdu waxay ku dhaawacmeen markii uu qarax baabuur baabuur ay ceydhsanayeen uu ku qarxay kontaroolkii hore ee afgooye magaalada muqdisho dadka baabuurka si watay ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen isku daydil oo la doonayay in lagu khaarajiyo shaqaalo rayda qaraxan maanta ayaa imanaya iyadoo garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho uu shir heer saraahi uga socdo madaxda dowladda iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha beesha caalamka shirkan ayaana lagaga hadlayaa sidii looga hortegi lahaa macaluul ka dhacda soomaaliya xeraalyaha guud ee dalka masar dalka maleeshiya aan idhaahdee ayaa sheegay in laba haween ah loo xidhay dilkii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ay walaalo ahaayeen ee lagu dilay dalka maleeshiya maxkamad ayaana la keeni doonaa labada haween ah maalinta arbacada islamarkaana waxaa lagu soo oogi doonaa dacwad dil ah city aisia oo u dhalatay indonesiya iyo doon tai huang oo u dhalatay vietnam ayaa sheegay in ay u malaynayeen in ay ka qaybgelayaan barnaamij telefishan oo kaftan ah haddii eedaha lagu soo oogay lagu helo waxay mudan karaan dil duhur wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan sidaad warkaba ku maqlayseen saraakiisha soomaaliya ayaa sheegay in qarax ka dhashay ama ka dhacay ka dhashay baabuur lagu xidhay waxyaabaha qarxa uu hal qof ku dhintay magaalada muqdisho aroornimadii saaka haddaba waxaa haatan khadkaa si toosa ugu jira wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad axmed
ismaaciil aada u mahadsan tahay maantay barqanimadii xilligii hore ee maantay ayaa wiilka dhalinyaro ah oo watay gaari nuuca raaxada ah xilli uu marayay agagaarka buundada koowaad ee waaberi ayaa lagula xiray qarax la sheegay inuu ahaa waxyaabaha gawaarida yaryar ama gawaarida caadiga loogu xiro dadka maaragtay inta badan qaraxyada loo adeegsado waxyaabaha qaraxa qofkaasi ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ganacsadana ah waxna ka barta mid kamid a jaamacadaha magaalada muqdisho marka ismaaciil waxaa la sheegay inuu wiilkaasi dhalinyarada ah oo ku dhintay gaarigaasi maantay waxyaabaha farxa loogu xiray xilli uu marayay degmada waaberi magaalada muqdisho waan gartay yuu la shaqaynaya wiilkaa dhallinyarada ahi
sida la sheegay wiilkan magaciisa waxaa lagu soo gaabiyey cabdiraxmaan baashaal waxaana dadku qaar warar aan la xaqiijin ay sheegayaan inuu si hoose ula shaqeynayo maamulka gobolka banaadir laakiin ma cadda ilaa hadda inuu si toos ula shaqeynayo in kale maamulka balse yarkan dhalinyarada eh waxaa lagu sheegay inuu ahaa wiil oo dhalinyaro ah oo ganacsadana ah waxna ka garanayay jaamacadaha muqdisho ee ku yaal mid kamid ah marka intaas ayaa lagu soo kooday saraakiil aan la xiriiray oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir gaar ahaan gudoomiyaha degmada waadari ayaa xaqiijiyey in wiilkaasi oo maaragtay gaariga waxyaabaha qarax loogu soo xiray inuu gaariga halkaas oo ku dhintay marka cid kale oo hadda waxgaartay oo dhaawac ahaana lama sheegin balse yarkaas keliya ayaa hadda la tilmaamay oo la sheegay inuu la shaqeynayay maamulka gobolka banaadir ganacsadana inkastoo maaragta la sheegay inuu ganacsatada degmada xamarweynena oo ka mid ahaa waan gartay aad baad mahadsan tahay idaacadaha dambe ayaa dabcan faahfaahinta warkaasi aad ugu soo gudbin doontaa kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a axmed xasan colaad oo ku sugan muqdisho oo wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaas la sheegay inuu muqdisho ka dhacay inna la socodsiinayay laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan
barnaamijkeenna dhallinyarada maanta ayaynu ku guda jirnaa idaacadda duhurnimo ee v o a cabdi cismaan oo loo yaqaano cabdi mawla waa wiil dhallinyaro ah waxa uu ka shaqaystaa xirfadda timajarista cabdi waxa uu ka mid ahaa dadkii ay saameeyeen abaartii labadii kun iyo koob iyo tobankii sidoo kalena waxa uu beeliyaa amaba uu kafaalo qaaday nolosha qoyskooda oo degan gobolka baay wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa haddaba la kulmay cabdimowla waxaanuu ka waraystay noloshiisa iyo shaqadaasi uu hayo muqdisho waxaa nimid laba kun labaiyo tobankii marka aniga hadda waxaan ku shaqeeyaa timijare nolol maalmeedkay taasaan ku maareeyaa
dadki waxaad ahayd barakaca ku yimid muqdisho kadibna inaad xirfad yeelataad go-aansatay aa dabcan in badan
xirfadda timijaraha iga war
yow wallaahi maasha allah timjiraha aada u fiican yahay dhallinyarada kolley tahriibto oon waxaa ka fiican qofku inuu horta noloshiis inuu maareyn karo waxaa ra- waxaa muhiim ah inuu aamino horta xooggiis inuu ku shaqaysan karo ani hadda waxaan ahay nin qof dhallinyaro ah marka adi qoys badan waa ka bilaa ani haasaan leeyahay hooyo iyo aabbe iyo qaraabo kalena waan bilaa
marka meeqaa kaa soo gashay maalintii hadii maalintii marba suuq siduu yahay laakiin anigu waan shaqeeyaa shaqada maalintii afar hadii laba iyo toban saac waan shaqeeyaa shan toban doolar labaatan doolar waxaasabaas isgolaa
reerkaagu gobol bay jiraan gaar ahaan haaskii caruurtii hagee bay degan yihiin haaskii caruurtii waxay degan yihiin gobolka baay gaar ahaan deegaanka toosweyne toosweyne in badan
noloshaasaad ku maareysaa ma aragtaa saaxiibo badan oo shaqalaan ka cabanayo in badan haa waan arkaa dhallinyarada inta badan mar haddii magaalada shaqalaan ka noqdaan inta badan waxay isu biimayaan badda marka ani hadda dhallinyarada waxaan oran lahaa hataa dhallinyaro badan oo aan ku boorariyay waa jiraan oo shaqo aan siiyey marka wallaahi alxamdulilah hadda waa islaadanahay waxa shaqada hata dhibaato boorbe aan ka argnana ma jiro
marka goorma aad u go-aansato inaad dhalinyarada ku dhiirigeliso inay shaqaystaan inay tahriibka joojiyaan maxaa kuu muuqday markaad go-aankan gaaraysa yo go-aanka markaan gaaraya waxaa ii muuqday horta waxaa markaan ku fikiray anigata dhalinyarada mar tahriibto waan isku dayay inaan tahriibo balse waa wiil dhalinyaro ah ila taliyey anoo puntland joogo marka meesha shaqada markii hore ka bilaabay laba kun sagaalkii ahayd hadda laakiin waxaan ogaaday dhalinyarada tahriibto inay waxba wax faa'iida aansan soo kordhinayn ilaa ay badda ka dhintaan ma ahaane marka waxaan adig waxaan go-aansaday inaan anina shaqaysto dhalinyaradana ku booriyo shaqadayda xirfadan dhalinyaro badan oo dadkii barakaca ku yimid ama dad deegaano kale ka yimidba fursado la oo aan shaqaynin xirfadan ma si gaaraad u baratay yaa kaa caawiya niyow xirfadan walaahi dhalinyaro badan oo aan saaxiibanahay oo igu caawiya waa jiraan markii hore awel markaan bilaabayay balse hadda anaa dadka ku caawiya in badan
marka maxaa suurageliyeen in xirfadan qofku yeesho muxuu u baahan yahay dhalinyaro badan baa ku dhegeysanaysa daban shan iyo toban dolar toban dolar maanta kaa soo gasho waa lacag fiican sidee loogu soo biri karaa niyow waxaa laga soo biri karaa horta muhiimadda waxaa waaye qofku inuu kalsooni uu yeesho dulqaadna uu yeesho meeshan waa og tahay qofka shaqada mar kastaba hadduu shaqo bilaabayo inuu u dulqaato oo almuhiim marka aniga waxaan odhan lahaa dhalinyarada oo nagu soo biirto annaga hataa annaga hataa waa tababarnaa dhalinyarada marka qof qofka shan bilood lix bilood hal sano camal waa haddii u dulqaato kabcadi kolley waxaan isleeyahay waa qof oo iskolsoomana noqon karaa
waxaad ii sheegtay marka laga yimaado reer baad caawisaa hooyo iyo aaba iyo xaaskaaga iyo gobol jirto weliba waxbarashaad bilowda barataa maxaa barataa ne waa in badan waxbarashadu waa waa jirtaa waanba waxbaan bartaa marka waxaan bartaa adi english waa bartaa caafimaadka sida caafimaadka waa bartaa
waan gartay maxaad u dooratay inaad caafimaadka barato caafimaad waxaan u doortay dhalinyaradan soomaaliyeed iyo waddankeen hadda dhibaato badana ka taagan marka hadda inaan wixii aan awoodeyda aan sii caawiyo taasaan u doortay maxaad urabtaa inaad noqoto mustaqbalka mar haddaad caafimaadka bilowday waxbarashada marka luuqadda laga yimaado haniyow abdaadirw aada u mahadsantahay taasi waxaa niyow inta badan waxaan jeclahay inaan ku biiro weliba dhakhtarka inaan noqdo hamigayga saasaan jeclahay dhaqtar baa rajeynaysa insha allah marka sidee waqti u kala qaybisaa waxbarashada goorma gashaa waxbarashada niyow hal saac camalaan hal saac camalaad xiisada siiyaa sideed saac waxay ka bilowdo ilaa iyo toban saacna xiisada aan ku maqnahay xiisada laakiin hal saac camalaa la qaataa
marka waa maalintii baad kala qaybisay ha maalintii aan kala qaybiyey kolley waad ogtahay waxaan dhalinyarada inta badan intaba waxaa jiro inay wax bartaan qaarna shaqeeyo marka aniga kuwiis kuwiyaa ka mid ahay kuwa waxna barta shaqeeya ha marka mar haddii sideed saac la gaaro inaan iskuulka aado waxbarashadeeda aan aado waa ogtahay gacmo wada jir waa hogaana la yidhi maahan haddaad milis hal shaqo dhaah fiiriso kolley waxaa islahay waxba soo kordhin mayso
marna ma ma ka dahdaa iskuulka ma ma dhacdaa inaad shaqada ku dahdo mase waktiga iskuulka haddii la gaaro hool walboo joojisaa haa in badan haa niyow mar haddii sidee saa aad soo soo dhawaato ani inta badan shaqada waa joojiyaa sababtoo ah haddii shaqadii aad sii wato xiisadii aad ku dhaafayso shaqadana shaqay ku dhaaftay xiisad dhaaftana xiisadaa muhiim ah marka inta badan waktiga waa ilaaliyaa maxaad fariin u diri lahayd dhalinyarada ku dhegeysanaysa dhalinyarada niyow waxaan u diri lahaa fariin ah inay tahriib iska joojiyaan dhibaatada hadda waddankeena ka taagan waa aragtay inta badan dhalinyarada oo waxaa jiro dhalinyaro wax iska bartay oo is markaas sii tahriibayso marka waxaana ku boorin lahaa waddankeena shaqa ayay taalla qof kastana waa xirfad ayuu samaysan karaa marka waxaan odhan lahaa waddankeena iska jooga waddankeena hooy wax idinka dhaan ma lahan marka waddankeena iska shaqaysta aad baad umaqsantaa adaa badan
kaasi wuxuu ahaa cabdi cismaan oo loo yaqaano cabdi mawla oo soo barakacay labadii kun iyo kow iyo tobankii xilliga abaartu ay ku dhufatay koonfurta soomaaliya oo uu kasoo barakacay magaalada baydhabo waxa uu haatan joogaa magaalada muqdisho oo uu ka bilaabay shaqo xirfadda timo jarista ah iyo sidoo kale dugsi waxbarasho oo iskuul halkaasi ka dhigto wuxuu warramayay cabdiqaadir cabdulaalkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan xiliyadan dambe waxaa bulshada soomaalida saameyn xoogan ku yeeshay isticmaalka baraha isgaadhsiinta bulshada waxaana dadka isticmaalaha ay ka qabaan aragtiyo kala duwan haddaba wariyaha v o e dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa la sheekaysatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool jabuuti warbixintan ayayna nooga soo dirtay dhalinyarada ayaa ah kuwa ugu badan ee isticmaala baraha ay ku kulmaan bulshadu iyadoona dadka qaar ay aaminsan yihiin in barahaasi ay in badan oo dhalinyaro ah wakhtigooda ka lumiyeen haddaba qaar ka mid a dhallinyarada isticmaasho baraha bulshada ayaan wax ka weydiiyey faa'iidada iyo khasaaraha ay barahaasi u leeyihiin bulshada iyadoona ay dhallinyaradani aaminsan yihiin inay ku xiran tahay qofka sida uu isticmaalo barahaasi bulshada iyagoona tusaale u soo qaatay sida dadku ay ugu faafiyaan dhinaca diinta iyo sidoo kale la hadalka iyo isku xirka dhinaca faamiga wallaahi horta dad dhibaato ka doondoonayana way jiraan dad wanaag ka doondoonaya nin kasta wax uu ka doonaya inuu ka helayaa kii dhibaataa ka doondoon jira haddana dhibaatada way taallaa uu ka helayaa kii wanaag ka doondoonana wanaaggii uu ka helayaa li kastaaba sidaa wuxuu ka doono uu ka helayaa faa'iidooyinkiis wax ma ka sheegi karsaa faa'iidooyin waaweyn buu leeyahay oo isku xidhkii faamiigii asxaabtii dadkii shisheeye dhulkii kaa joogay dadkii oo dhanna waa kanoo waa ninkan sidii qof maraykanka joogaad imikadan xaggan aad ka sheekaysanaysiin oo waxaad doonaysiin aad u sheegaysaa telefoon iyo meel u marayo taswiir iskaga dira iyo aad faa'iido weyn buu leeyahay dhinaca si lacag badan aad kaaga baxi baa qofkii waxaad doonaysid baad u sheegaysaa aad ku kala dhargaysiin waxaanan waxba ahayn yaad qofkii ku kala boganaysaan si fiican waad wada sheegaysanaysaan Een, dad badan oo hadda ishor iska bartay oo iska qa- isqaba imikana way jiraan kuwo dee dhibaato kala kulmayna way jiraan kuwo dhinaca wanaagsan kala kulmayna way jiraan intaba way jiraan ad weli qof ma kala haasawday barta baraha bulshada waan kala hasaaway hadda ka hor gabadh baan is- iska baranay dhow muddo ayaan wada sheekaysananay laakiin imika ma ma wada joogno waan kala tegnay horta social medigan een, mediagu wallaahi faa'iidadiisa waxaa ka daran dhibaatadiisa ayaa badan iminka facebook oo- qaybta facebook oo kale waxaad waxaad arkaysaa maanta dad badan oo isqabay oo ku kala tegay facebooka daraaddeed sababtoo ah qofkii qofkii maanta waad baranaysaa konton qof buu ka daraagenaya uma qawdhaato qofkii badanka dadku waxay u galaan waa shookaansi wax kale ma haba dadna waxay jiraan inay ay u isticmaalaan inay familiga ha iyo een, talabaadna wuxuu ku fasiliteynaya qofkii oo kaa dheer baad la hadlaysaa inuu ku horjogaad moodaysa waad arkaysaa muuqaal iyo maqalba si fiican baad u arkaysaa markaa baa imika maaragtay qofkii baad maanta isbaranaysiin beritool is arkaysiin waxyaalo badan baa dhacon kala kulmay marka een, eh, dad badan oo aan iska baranaya jira oon de imika oon isgaranayno imika ha imika aan asxaab nahay oon isaragno iyo dad aan maaragtay de waqti wada qaadanay bay jiraan horta waqtigana u aad buu dilaa waxaa jira dadkii oo shaqaynaya ayaa dhinacna ka jira facebook kaga jira dhinacna maaragtay shaqadii ka wada isma dhex soconayaan de markaa dadki qo- waxaana facebookana dad waa- mooyaan wuxuu leeyahay wax dadka soo jiidanayaba mar haddaad dhex gashan kama bixi karaysid marka tan hadda carab ku dhufatay ee dadka shaqeeya ee isticmaalaya een, aaladahan kala duwan Een, ra'y ahaan maxay kula tahay haa taasi horta wallaahi aad bay u tahay khalad maaragta waa khalad weyn waa mas-uuliyad daro maaragta qofkii oo kahor joogo oo adigina halkan aad ka isticmaalaysid maaragtay ama qof kale kala hadlisid waa qof kale wax ku mashquulinaya markasta waa qof kale kuu sheekeynaya un markaa shaqadaadi bay kaa joojinaysaa iyo rataar badan bay keenaysaa oo markaa dee aan waxaan odhan lahaa dee amba ha loo go'o shaqada amba dee waktina shaqada ha la siiyo waktina dee maaragtay internetka ha la siiyo hal haa dee haa wixii halkala saara dee
walaal horta aad baan usoo dhaweynaynaa baraha bulshada ku kulmaan waa wax loo baahnaa oo faa'iido kusoo biirtaan layahay maxay ahaydee dhulka waayo maxay ahaydee dadkiina yod kala dheertihiin ayaad saac saacad ula soconaysaa Een, waxyaalo badan oo dee telefoon iyo maxay ahaydee bahladii fooneeyaashii iyo adayaad awal isticmaali jiray haddase whatsappkaad kala isticmaalaysaa facebookaad ka isticmaalaysaa iimoodii baad ka isticmaalsaa wax badan baad reerkiina haddaad ka fog tahay haddii asxaabaad ka fog tahay faamiga cid kastaba halkaas aadoo jooga aad kala soconaysaa qofkii sawiraad odhanaysaa hooyaha amba kaa maqan amba walaalo amba dad farandhiya cid kaste sawiro iisoo dir daqiiqadii baa lagu soo dirayaa marka walaahi waa faa'iido badan oo soo biirtay Een, dhinacan diintan waxaa leedahay waa lagu faafiyaa oo qayb buu ka qaataa aad qofkii diinta jeclaa een jaanis u haysan dad badan oo waxaa jira waqtiguu saamix waayey inay wax dhigtaan dad badan oo waxaa jira maxay ahayd waqti u waayey dadkii wuu soo dhaweeyay adoo gurigaaga iska fadhiyaa lagugu soo duurayaa waxaad ka gelisaa youtube-ka waad arkaysaa waxyaalo badan isagiyo dhegaysaya qur-aankii xadiiskii waxyaalo badan baad ka faydaysanaysaa ood u baahnayd Ah, waa qofba meeshuu ka doorto qofkii xumaan jecelna xumaantiisu ka kalaa qofkii faa'iidada iyo farandhiskiisa iyo fahmigiisa inuu kala socdo jecelna xoog buu ugu farxansan yahay marka waan soo dhaweynaynaa baan leenahay
Een, dadka kala maqan ee kala baahaya gaar ahaan soomaalida waxaa leedahay wax badan buu u qabtay haa adigaiyo halkan joogaba qaaradaha adduunka qof walboo kaaga faafay aad kala soconaysaa waad taawanaysaa sawir buu kuu soo dirayaa habeen iyo maalinba codkiisii baad maqlaysaa marka waa dal dhaweeye ayaan leenahay Een, dad badan waa iska baranaysiin oo asxaab me- meel kasta markaad tagto qof baad ku lahaan karaysaa haa farindhi badan baad kulaanaysaa qof walba waad baranaysaa hataad facebookka ay noqoto haday meel whatsapp ka noqoto haday iimada noqoto dad badan baad ka baranaysaa waxyaalo badan buu kuu kordhinayaa faa'iido badan buu leeyahay dad baa yidhaahda een, dad buu waqtiga ka dhumiyaa marka uu qofku su asoo isaga ka dhigo qofka bilaadanku waa suu iska dhigo dad baaba diinta ku faafiya waad arkaysaa guruubyo waxa jira dhinaca ma garanaysaa dhinaca diinta kale ku faafiya waad aragtay dee qeyb kalena waxay ku faafiyaan waxyaala aan loo jeedin ma ara- aragoo maqal bay ku faafiyaan waxyaala ma garanaysaa d- dhalinta dhanba dhaawac ku aaba ku faafiyaan kolka waxay aniga la tahay waa qof kastoo suu ka dhigto iyo qof kastoo suu sida u qaato iyay la tahay marka guud ahaan waxaad leedahay oday kugu xiran tahay laakiin faa'iiday tahay haddaad faa'iido qaadina faa'iida kuu noqonaysaa haddaad khasaaro qaadina waabaad ku khasaaraysaa oo dee daw kalaad marto oo dawga shaydanimirka habaad yaad qaatay karan
sagal siciid farax ayaa dhallinyaradaasi ka wareysanaysay adeegyada ay ku xidhiidhaan bulshadu ee xiliyadan dambe oo qiimo jaban amaba weliba lacag la-aan qaarkood wararka iyo warbixinaha iyo sidoo kale haasaawahaba ay dhallinyaradu isku weydaarsadaan halkaad nagala socotaan waa v o a washington waxaa haatan stuudiyaha nagu soo biray nuur xasan nuur bukhaari oo u diyaara wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno kooxda lester ayaa soo bandhigtay ciyaar aanan lagu arkin tan iyo sanadkii hore kadib markii ay si xarago leh ay uga adkaatay xalay kooxda liverpool oo ay ku garaacday saddex gool iyo gool ciyaar ka tirsanayd horyaalka premier league ingiriiska kulankii xalay wuxuu ahaa kii ugu horreeyey oo ay kooxda ciyaarto tan iyo markii la ceyriyey macallinkii hore claudio raneri waxaana guushan ay saddex dhibcood ay kor uga soo dhaqaajisay qaybaha hoose ee horyaalka oo ay qarka u saarnayd inay u laabato ciyaaraha heerka labaad goolkii ugu horreeyey ee lester ee xilli ciyaareedkan ee horyaalka ingiriiska waxaa noqday kii uu ugu dahafuray xalay bandhiga goolasha kooxdani weeraryahan vardi kadib markii uu ka helay baas dheer ciyaaryahan mark olbrighton kaasuu uu shabaqana ku hubsaday goolka labaadna waxaa ku daray ciyaaryahan drinkwater oo isna saxiixay goolkiisii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedkan goolka saddexaadna waxaa ku daray isla vardi goolka qura ee kooxda liverpool ay xalay keentay waxaa u saxiixay ciyaaryahan philip cotino liverpool haddii ay badin lahayd waxa ay geli lahayd kaalinta saddexaad waxaana hadda ay khasaartay shan ka mid ah toddobadii kulan ee ugu dambeysay dhammaan tartamadii ay ciyaartay liverpool hadda waxa ay ka hoosaysaa kooxaha chelsea tottenham manchester city iyo arsenal dhinaca jarmalka haddii aan eegno laacibka kooxda brushia dortmund iyo xulka jarmalka mario gods ayaa lagu wadaa in uu in muddo ahba ka maqnaan doono garoommada kadib markii uu soo wajahay xanuun ka haleelay dheefshiidka jirkan ka ciyaaray dhinaca qadka dhexe ayaanan u safan kooxdiisa sagaal kulan oo ka tirsanaa horyaalka bundesligaha jarmalka kadib markii uu ku dhaa- ka dhaawacmay muruqa war ka soo baxay kooxda ayaa lagu sheegay in baaritaano isdaba joog ah oo lagu sameeyey ay tusiyeen inuu ka xanuunsan yahay dheefsiidka godse ayaa ahaa laacibkii dhaliyey goolkii uu xulka jarmalka ku qaaday koobkii adduunka ee sanadka lagu qabtay dalka brazil dhinaca wararka talyaanigana guddoomiyaha kooxda balermo marusio sambarini ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilka kadib shan iyo toban sano oo uu kooxda maamulayay zambarini ayaa caan ku ahaa tababare ceyrinta waxaana muddadii uu guddoomiyaha ka ahaa kooxdan uu shaqada ka fadhiisay ilaa iyo afartan tababare bishii lasoo dhaafay ayuu shaqada ka ceyriyey tababarihii koob iyo tobanaad ee kooxda soo mara labadii sano ee lasoo dhaafay isaga oo kooxda hadda keenay macalinka macalin u dhashay dalka uruguay oo lagu magacaabo diego labes guddoomiyaha cusub ee kooxdan iibsan doona ayaa lagu dhawaaqi doonaa muddo shan iyo toban maalmood gudahood balermo hadda waxay ku jirtaa kaalinta siddeed iyo tobnaad ee horyaalka seriya-aada talyaaniga dhanka kalena kooxda inter milan ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dartay ciyaaryahan- ciyaaryahanka difaaca uga ciyaaran naadiga napoli kala ciyaaryahan kalido kalubali laacibiinta ay doonayso in ay keento inter ayaa xagaagan rabtay in ay waa xagaaga soo aadanay in ay iska xoojiso dhinaca daafaca waxaana ciyaartoyda kale ee lala xiriiriyey ka mid ah difaaca qadka dhexe ee roma ciyaaryahan costas manolos iyo stephen deverich oo u safta kooxda lazio dhanka kalena kooxda milan ayaa lagu wadaa in ay qandaraaska u cusboonaysiiso tababare vincenzo montella kadib markii ay kooxda la wareegto shir markii ay kooxda la wareegto shirkad laga leeyahay dalka shiinaha toddobaadka soo aadan gudoomiyihii kooxda milan selvia berlusconi ayaa go'aan ku gaaray inuu kooxda iska iibiyo soddon sano oo uu maamulayay montella ayaa u qaaday kooxda milan koobka subarkaabka talyaaniga bishii desembar waxaana uu ahaa koobkii ugu horreeyey ee ay milan ku guulaysato muddo shan sano ah dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waa hagaag dhegaystayaal haatanna dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa nasiibka mar kala cugo waa ereyadii xasan dhuxulaab saalax iyo codka mursal muuse cumar
ciidiyo dhulkeeniyo weli carada kumaan arag cidan dumarba kula simo ciidiyo dhulkeeniyo weli carada kumaan arag cidan dumarba kula simo hayeeshee cuduuni cibaarada adduunkiyo casharada ifkaa badan hayeeshee cuduuni cibaarada adduunkiyo casharada ifkaa badan almashada midku dooqo calanka kuu suday hadduu calafku kaa diray almashada midku dooqo calanka kuu suday hadduu calafku kaa diray aashaq lagu hungoobiyo nin xuni ciilkuu ku baday ku baday ciilkuu ku baday ragbaha wuuga caagiyey aashaq lagu hungoobiyo nin xuni ciilkuu ku baday ku baday ciilkuu ku baday ragbaha wuuga caagiyey cidla nolosha kelinimo abkuu kuma qalantee caddaradyahay geyaanka nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale ogo cidla nolosha kelinimo abkuu kuma qalantee
codkaas mursal muuse wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo ay si wada jira idinka la socodsiinayeen saare cidla nuuryaano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada tan iyo inta aynu afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
nin xuni ciilkuu ku baday ku baday ciilkuu ku baday ragbaha wuuga caagiyey aashaq lagu hungoobiyo nin xuni ciilkuu ku baday ku baday ciilkuu ku baday ragbaha wuuga caagiyey cidla nolosha kelinimo abkuu kuma qalantee caddaradyahay geyaanka nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale ogo cidla nolosha kelinimo abkuu kuma qalantee عبد الرضيع هاي